madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali gudlawe oo uu xiliyo agaasimaha guud ee hadda niiraah cabdiweli cali cabdulle timcade ayaa magaalada jowhar waxaa ay ka daafureen xafiiska hay-adda niiraah ee deegaanada hirshabelle gaar ahaana gobolka shabeellada dhexe munaasabadan waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka hirshabelle ugu horeyna waxaa munaasabada ka hadlay maareeyaha guud ee hay-adda niiraah cabdiweli cali cabdulle timcade waxa uuna ka hadlay ahmiyadda hirshabelle ay u leedahay in xafiis noocan oo kale ah ay niira ka furato sidaad ka warqabtaan waxay markii dowladnimadii dhexeena ka burburtay waxayna ka burburay wax kasta oo igu horayso inaynan maanta heli karin wax qeexi kara micnaha qof kasta cid sheegi kardhah cidda uu yahay cidda uu sheeganayo qof kasta waxaa u suurta gashay inuu dukumenti meeshuu doona ka samaysan karo oo aan la xaqiijin karin inay waxaas sax yihiin iyo inaysan sax ahayn magacuu doona la bixi karo xilligu doonana uu bedelan karo adduunku sidaas uma dhaqmo adduunku waxaa jira standards laysku waafaqsan yahay waxaa jira hal dukumenti oo dowladda ka soo baxda oo aan la bedbedeli karin oo qofka haddii la bedelana la yaqaano nidaamka lagu bedelayo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali gulawe ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay farxad weyn u tahay in niiraah lasoo gaarsiiyo deegaanada hirshabelle ayna tahay arrin ay xaq u leeyihiin bulshada deegaanada hirshabelle isagoo u baaqay bulshada inay qaataan kaarka aqoonsiga qaranka aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan daafurka u joogno niira ama aqoonsiga muwaadin kastee soomaaliya inuu qaato xaq u leeyahay inaan maanta daafurno runtii aadaan ugu faraxsanahay mudana maareeye adiga ayaa wafdiga kula socdaba kusoo dhawaada hirshabeelle waana ka mahad celinaynaa runtii in loo soo dhoweeyo adeega muwaadinka waa ku mahadsantihiin in kaarkii aqoonsiga la qaato national i d la qaato aadaan ugu faraxsanahay reer hirshabeellena runtii waa ku ammaanayaa siday uga go-an tahay dowladnimada cid kastee wax uun kusoo kordhinayso statkan sidaad usoo dhowaysiin gacmaha furan iyo qalbiga wanaagsan aad ugu soo dhowaysiin ummadda hirshabelle waa mahadsantihiin aan leehay xafiiskan cusub ee jowhar ay ka furatay hay-adda niira ayaa kusoo beegmaya xilli ay inta badan magaalooyinka dalka eebilihii ugu dambeysay xafiisyo noocan oo kale ah ka furanaysay hay-adda niira oo bixisa kaarka aqoonsiga qaranka